bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo labaatanaad ee suurat alambiyaa allah waxau ihi jala jalaaluh waman yaqul minhum inii ilaahum min duunihi fadalika najziihi jahannam kadalika najzi aldaalimiin aayaadkii inoogu dembeeyey xalay waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay malaa'igta iyo awsaaf iyo tilmaamo wanaagsan oo ay leeyihiin welina aayaadkani waxay ka warramayaan arrinkii malaa'igta allah waxau idhi subxaanah waman axadka yaqul yidhaahda minhum xaal uu ka mid yahay malaa'igtaas cidda malaa'igtaa ka mid ah ee tidhaahda innii anigu ilaahun ay macbuudun mid la caabudo ayaanahay min duuni ilaahay sokadii axadka ka mida malaa'igta ee hadalkaa ku hadla dhici mayse haddiiba ay dhici lahayd waa fardan wa taqdiiran fadaalika kaas sidaa ku hadla najziihi waxaanu ku abaalmarin doonnaa jahannama jahannamo ayaanu ku abaalmarin doonnaa allah waxau idhi kadalik sidaa abaalmarintaasoo kale ay mithla daalika aljazaa abaalmarintaa lasoo sheegay oo kale ayaa najzi aanu ku abaalmarinaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ah cid kastoo dulmi fasha waa addulmu alakbar oo waa kufrigii eh jahannamo ayaan ku abaalmarinaynaa alla waxau idhi awalam yara miyaanay arag aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anna asamaawaati in samooyinka iyo wal arda arladuba kaanataa ay ahaayeen radqaa kuwa isku dheggan oo fafataqnaahumaa aanu kala fujinnay wa jacalnaa waxaananu ka abuuray waa bimacnaa khalaqe eh min almaa'i biyaha xaggoodana waxaanu ka abuuray kulla shay-in shay walba shaygaasoo xayin nool noolo kasta biyo xaggii baanu ka abuuray ee afalaa yu'minuun miyaanay rumaynayn wa jacalnaa waxaanu yeellay baa rabbi uu yidhi fil ardi arlada dhexdeeda waxaanu yeellay rawaasiya ay jibaalan rawaasiya buuro ku qotomoo arlada ku sugan maxaanu sidaa u yeellay an tamiida ay lianlaa tamiida si aanay arladu ula dhaqdhaqaaqin ama ula iilan bihim iyaga oo dadka deggan si aanay ula dhaqdhaqaaqin baanu buuraha ugu dhidibnay oo qodima uga yeellay wa jacalnaa waxaananu yeellay fiihaa arlada dhexdeedii waxaanu yeellay fijaaja waddooyin waaweyn subulan wa subula iyo waddooyin yaryar waa marka laga dhigo subulanta macduuf bilaa caatifa marka fijaajanna waddooyinka waaweyn subulanna kuwa yaryar haddii isku mid laga dhigana dee beddel ka dhiga markaas oo wajacalnaa waxaanu ka yeelay fiihaa arlada dhexdeedii fijaajan waddooyin subulan waddooyin ka beddel uun marka damiirka waxaynu u celinay fiihaa ay fil ardi mufasiriinta qaarkood waxay u celinayaan rawaasiyada oo buurahaanu yeellay markaa fiiduna bimacna albeyn bay noqonaysaa oo beyna wajacalnaa fiihaa ay beynahaa beyna alrawaasi buuraha arlada ku qotama dhexdooda waxaanu yeellay waddooyin oo waa waddooyinka buuraha dhexdooda mara markaas maxaanu u yeellay waddooyinkaas arlada iyo buurahaba dhexdooda lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu si ay dadku ugu hanuunaan halka ay hiigsanayaan oo ugu hagaagaan wa jacalnaa waxaanu yeellay baa alla u yidhi assamaa samadii waxaanu ka yeellay saqfaa jacaladani waa tii bimacna tasyiir ahayd oo laba mafcuul bay qaadanaysaa assamaa'a iyo saqfaa wa jacalnaa waxaanu ka yeellay assamaa'a samadii waxaanu ka yeellay saqfaa saqaf baanu ka yeellay saqafkaasoo maxfuudaa la ilaaliyey oo inay soo dhacdo iyo in shayaadiin ama dhibi gaadho intaba laga dhowray wa hum iyagu kuwan gaaladiina can aayaatihaa ay can aayaati asamaa samada calaamadaheega cadeedda iyo dayaxa iyo xiddigahaba leh mucriduuna waa kuwa ka sii jeeda oo waxba ku qaadan maayaan wa huwa rabbi alladii allaha weeyi khalaqa abuuray alleyla habeenka iyo wannahaara maalintaba iyo washamsa cadeedda iyo walqamara dayaxa kullun mid wal oo cadeedda iyo dayaxa ka midihi yasbaxuuna waxay ku dabaalanayaan oo macnaha ay si deg dega ugu dhex socdaan fii falakin falag dhexdii bay ku dhex dabaalanayaan oo majaraha ama meesha ilaahay u asteeye loogu talagalay ayay ku soconayaan oo sinaba aanay u seegayn oo midna ka kale aanu ku baydhayn wamaa jacalnaa maanaan yeelin baa alla widhi libasharin qof umaanaan yeelin qofkaasoo min qablika adiga kaa horreeyey nebi muxammedow alkhulda waaritaan umaanaan yeelin axad adiga kaa horreeyo adduunyada ku waari ma jiro ee afa in midta mutana waa la akhriyey haddii aad dhimato nebi muxammedow fa hum ma iyaga alkhaaliduuna kuwa waaraya ah waa maya oo dhimashaday kula sugayaan kama xigtida waa u siman tihiin allah waxau idhi kullu nafsin naf waliba daa'iqatu lmowt waa geeridatii dhandhamin doonta wa nabluukum waxaannu idinku imtixaamaynaa bishari sharka ayaan idinku imtixaamaynaa iyo walkhayri khayrkaba fitnatan imtixaamid wa ilaynaa xaggayaga uunbaana turjacuuna laydiin soo celinayaa wa idaa ra'aaka markay ku arkaan nebi muxammedow aladiina wixii kafaruu gaaloobay markay ku arkaan in yatakhiduunaka ay maa yatakhiduunak kaama yeelanayaan ilaa husuwaa ay mahsuu'an bih mid lagu jees-jeeso oo dheeldheel laga dhigta mooye wax kale kaa yeelan maayaan waa kugu jees-jeesayaan ahaada aladii yadkuru aalihatakum qaayiliina u soo qadar waa jees-jeeska laftiisii ayaa laynoo tilmaamay oo waxay kugu jees-jeesayaan qaayiliina xaale ay ku leeyihiin ahaadaa makanah alladii ka yadkuru ceebaynaya aalihatakum ilaahyadiinna oo yadkuru ay yaciibu ayaa lagu fasiray ama yadkuru aalihatakum bisuu ka xumaanta ku sheegaya ilaahyadiinnu makana oo si xaqiraad iyo jees-jees ku jiro ayay u tilmaamayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam oy leeyihiin makana kii ilaahyadeeda wax ka sheegayey walxaal bay sidaa leeyihiin hum iyagu bidikri araxmaani ilaaha raxmaankaa xuskiisa iyo taacadiisana hum iyagu kaafiruuna ay ka gaaloobayaan khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray oo min cajal deg deg baa laga abuuray oo lagu imtixaamay allah waxau idhi sawriikum waan idin tusin doonaa aayaatii aayaadkayga waan idin tusin doonaa waa maa tadamanathu aayaatii min alwaciidi bilcadaab waxa aayaadkaygu ay koobsadeen ee waciidka iyo goodiga cadaabka waan idin tusin doonaa ee falaa tastacjiluun hay degdegsanina ee suga wayaquuluuna waxay odhanayaan waa degdegoodiiye mataa waa goorma haadaakani alwacdu ee yabooha ah ballanqaadkan cadaab baa jiro uun aad leedahay iyo xisaabbaa dambaysa waa goorma ayay odhanayaan in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya waxay odhanayaan haddaad run sheegaysaan meeday xisaabta iyo cadaabka aad sheegaysaan waa goorma low yaclamu hadday ogaan lahaayeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay xiina xilliga ama wakhtiga laa yakufuuna aanay ka celin karayn can wujuuhihim wejiyadooda annaara naarta iyo walaa can duhuurihim dhabaradooda toona aanay cadaab ka celin karayn hadday xilligaa garanayaan oo walaa hum aanay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo xilligaas haddii ay garanayaan jawaabtu waa muqadaro marka lasoo qadaro waxa weeyaan waa maxduuf eh sida jalaaluddiin almaxalli uu jalaalaynka ku tilmaamayo maa qaaluu daalik sidaa may yidhaahdeen waa jawaabta low macnaha taa hadday garanayaan waxanba kumay hadleen way cadaabka noo soo dedeji may yidhaahdeen wa qaaluu cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab yacnii degdegan iyo isticjaalkan cadaabka ay mar walba degdegsanayaan may sameeyeen hadday garanayaan waxa ka dambeeya ee hurran bal taatiihim bagtatan fatabhatuhum bal kaba kaalay taase ta'tiihim way u imanaysaa hiya naartaa la soo tilmaamay bagtatan si kada ah kedis bay ugu imanaysaa oo fatabhatuhum dabeed way wareerinaysaa oo falaa yastatiicuuna ma karayaan raddahaa naartaa inay iska celiyaan walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo walaqad istuhzi'a wallaahi laqad istuhzi'a dhab ahaan baa loogu jees-jeesay birusulin rusul rusushaasoo min qablik adiga kaa horraysay nebi muxamedow oo faxaaqa dabeed waxa ku degay biladiina kuwii sakhiruu ku jees-jeesay oo minhum gaaladaa ka mida maa kiibaa ku degay oo yacni ku dhacay kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku jees-jeesa cadaabkay ku ciyaarayeen iyo cuquubaday ku jees-jeesayeenay keen lahaayeen cadaabkii laftiisii baa ku soo degay qul waxaad ku tidhaa nebi muxamedow man yaklawkum yaa idinka difaacaya bileyli habeenkii markaad iska hurudaan iyo wannahaari maalintii marka aadanihiinna iska qabsanaysaan min alraxmaani ay min cadaabi araxmaan ilaaha raxmaanka cadaabkiisa yaa idinka celin kara oo idinka difaacaya ku dheh bal iskaba dhaaf cid ka difaacda inay helaane taasi waa madhacda eh hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood xuskiisa iyo taacadiisa ama can dikri rabbihim rabbigood waxyiga iyo qur'aanka uu soo dejiyey mucriduuna waa kuwa ka sii jeeda oon dan iyo muraad ka lahaynoo moogan am lahum aalihatun ay alahum ma waxa u sugnaaday oo ay leeyihiin aalihatun ilaahyo ay caabudaan ayaa u sugnaaday miyaah aalihadaasoo tamnacuhum u diidaysa cadaabka iyagoo ka celinaysa min duuninaa anna ka sokadayo ma waxa ay leeyihiin aaliho cadaabka yaga ka celin karta anna ka sokadayo jawaabtu waa maya waayo amtani waa bimacnaa hamsat alistifhaam oo inkaar iyo nafyi bay faa'iideynaysaa alla waxau idhi laa yastatiicuuna ma karayaan aalihadaas ay waxa weeyaan ku tacalluqayaan ee ay moodayaan inay wax u tarayaan aalihadaasi ma awoodi karayaan nasra anfusihim nafahooda inay u hiiliyaan ma karayaan walaa hum manay ahaanin aalihadaasi yusxabuuna ay yujaaruuna kuwa laga badbaadinayo oo laga ilaalinayo minnaa ay min cadaabinaa cadaabkayaga kuwa laga magan gelinayana may ahaanin oo aalihada ay leeyihiin waxbay noo taraysaa iska dhaaf iyaga inay wax u taraane iyagaan waxba taransanayn tiisaba daryeelaatu kalaba ku dara bal matacnaa haaulaa'i wa aabaa'ahum xataa taala calayhim alcumur allah waxau idhi bal kaba kaalaytaa hore eh matacnaa waannu u raaxaynay oo adduunyo nooc walba waa ugu nicmaynay haaulaa kuwaas gaaladee mushrikiinta ah iyaga iyo wa aabaa'ahum aabbayaashoodba xataa taala ilaa uu ku dheeraaday calayhim iyaga korkooda alcumuru ilaa cimrigii ku dheeraaday waa is yidhaahdeen sidanaabad weligiin ku sugnaanaysaan oo kaba suuli maysaan allah waxau idhi afalaa yarawna oo miyaanay arkayn annaa annagu na'tii inaannu u imanayno al arda arladii inaannu u imanayno miyaanay arkayn nanqusuhaa xaal aannu ka nuqsaaminayno arlada min atraafihaa cidhifyadeeda ee afahum ma iyagaa ah alghaalibuuna kuwa libinta leh waxa weeyaan guulaysanaya ma iyagaa xoogga iyo khalabada leh waa maya ee waa maqluubiin laga xoog roon yahay qul waxaad ku tidhaha nebi muxamedow innamaa undirukum waxaan idinku digayaa uun bilwaxyi waxyiga ma aha ra'yigayga iyo hawada ama naftaydu waxay doonto ee diin ilaahay ii waxyooday ayaan dadka ugu digayaa walaa yasmacu ma maqlaan assummu kuwa dhagaha li'i kuwa dhagoolayaashu ma maqlaan adducaa'a dhawaaqa iyo yeedhmada oo nin dhagala haddaad maantoo dhan u dhawaaqdo dee ku maqli maayo walaa yasmacu ma maqlaan assummu kuwa dhagaha lihi kuwa dhagahala maqli maayaan adducaa'a yeedhmada waayo waabay dhagalaa yihiin idaa maa yundaruuna marka loo digayo oo waxaa lagu tilmaamayaa dee gaalkii iyo mushrigii waanada iyo wacdiga aan waxba ku qaadanayn dhagooluu ka dhigan yihi mar haddaanu ku intifaacay alla waxau idhi walain massathum wallaahi lain massathum lain massathum haddii ay taabato nafxatun wax yar laydh yar waa waxoogaa yar oo min cadaabi rabbik rabbigaa cadaabkiisa ka midii hadday taabato layaquulunna waxay odhanayaan yaa weylanaa hooggayaga eh inna annagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falay wax yar oo cadaabi hadduu taabto cabaadkoodaa laga baxayaa iyo dhawaaqooda alla waxau idhi wanadacu waxaanu dejin doonnaa almawaasiina mawaasiintii iyo miisaanadii dadka lagu kala miisaamayay acmaashooda ayaanu soo dhigi doonnaa oo soo dejin doonnaa miisaanadii alqisda ee cadaaladda ahaa liyowmi alqiyaamah ay liajli yowmi alqiyaamah maalinta qiyaame darteed baanu u soo dhigi oo laamta sideeda loo daayo tacliilna laga dhigo ama bimacnaa fii liyowmi alqiyaamati ay fii yowmi alqiyaamah maalintaa qiyaamada dhexdeeda ayaanu miisaanka soo dhigaynaa cadaaladda ah oo falaa tudlamu la dulmii maayo nafsun nafna la dulmii maayo shay a waxba laga dulmin maayo oo macnaha wanaag ay samaysayna laga duudsii maayo xumaan anay samaynna dee dhabarka loo saari maayo walaa yadlimu rabbuka axada wa in kaana hadduu ahaaday huwa camalka ay naftaasi qabatay hadduu ahaaday mithqaala xabbatin xabbad wax leeg oo la qadara ama la miisaana firyar ama midh keliya weeyaan xabaddu xabbadaasoo min khardalin khardalka geedka khardalka ka ahaatay yacnii firyar ama xabad yar ama midhyal oo midh yaroo khardal ah wax leeg oo la miisaan ah hadday samaysay nafi ataynaa waanu la imanaynaa baa alla yidhi bihaa mithqaalu xabbadaa yacnii firidaa yar ama xabaddaa khardalka ah waxa leeg ay samaysay waanu keenaynaa oo laga duudsii maayo oo bihaa waxa damiirka loo ta'niisiyey midqaalka xabbada loo idaafeeye mu'anaska ah khardalkana waxaa la yidhaha geed dadka dhirta iyo acshaabtaa garanayee firidiisa ama midhihiisu aad ayuu yaryar yihiin xoog waxaana lagu tusaalaynayaa qillada iyo yaraanta oo xataa intaa in leegoo camala ninkii sameeya wuu helayaa ee laga dayici maayo wa kafaa bina annakaa ku filan baa allaahuu yidhi xaasibiina kuwa xisaabiya cid idin xisaabisana annakaa idinku filan allah waxau idhi walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse iyo wa haaruuna walaalkii nebi haaruun waxaanu siinay alfurqaana kitaabkii xaqa iyo baadilka kala saarayey waa towraade wadiyaa'an iyo iftiin kala caddaynaya xaqa iyo baadilka wa dikraa iyo waano lilmuttaqiina kuwa alle ka cabsada u sugnaatay oo intaasoo wasfi ah kitaabka towraadaa leh waa mid wax kala saaraya waa nuur waa waano iyo waxa weeyaan wacdi iyo wa dikraa waano lilmuttaqiina u sugnaatay kuwa alla ka cabsada waxaa gaar loogu xusay iyagaa ku intifaaco kuwa kale waa ka baydheen alladiina muttaqiintaasoo yakshawna ka cabsanaya rabbahum rabbigood ka cabsanaya bilghaybi xaal ay kaga sugan yihiin maqnaansho rabbigood muttaqiintaas oo macnaha iyagoon ilaahay isha ku haynoo hortooda aanu ka muuqan oonay arkayn ayay haddana rabbi ka cabsanayaan bilghayb ilain aakhiruun bay rabbigood ku arkayaan mu'miniintuye ama bilghaybi xaal ay kaga sugan yihiin maqnaansho dadka oo macnaha dadka aanay dadku u muuqanoo dee marka qofku uu gaarkiisa khalaawo ugu jiro ee uu ilaahay la khaali noqdo ee isaga rabbigii isaga iyo allihii mooye cid kale aanay wehelinayn ee khalwada uu ku jiro markaas ayaa cabsidu ugu qiimo badan tahay ikhlaaskuna ugu dhowaansho badan yihi laakiin marka laysdhex joogo dee waxaaba laga yaabaa nafta in waxoogaa dheef iyo xuduudu nafsi ay ku soo gasho ama ikhlaasku uu kaa dhaawacmo allah waxau idhi wahum iyagu mushfiquuna waa kuwa ka cabsanaya min asaaca saacadda qiyaamay ka baqayaan wa haadaa kitaabkani waa qur'aankiiye dikrun waano iyo xasuusin weeyaan isaguna waanadaa iyo dikrigaasoo mubaarakun la barakeeyey kaa la barakeeyo anzalnaahu aanu soo dejinnay ee afa antum idinku lahu qur'aankaasi munkiruuna miyaa dafiraysaan oo diidaysaan haadihi alaayaat waxaa ku sugan macaani aad iyo aad u xeel dheer waxaa ka mid ah bayaan ana kulla man iddaca aluluuhiya wain kaana malakan muqaraba yucadabu bijahannam waxaa alla caddeeyey oo daaha inooga fayday in ruux kasta oo ilaahnimo iyo cibaado sheegta alla sokadii walow malagba ha noqdee jahannamo in lagu cadaabayo oo alla waxau idhi waman yaqul minhum innii ilaahu min duunih fadalika najziihi jahannam kadalika najzi adaalimiin mantu waa shardiyo shardigana laa yalzamu minhu alwuquuc inuu dhacaa laasim ma aha oo shay mustaxiiloon marnaba dhacayn ayaa haddana shardi loo soo qaataa sida aayaddan oo kale waayo marnaba ma dhacayso waa mustaxiil inuu malag ilaahnimo sheegto haddana ghaayada halka la gaadhay siday u fog tahay waxaa la yidhi malagna dhaho kaba soo qaado cid alla cidda uluuhiye sheegata jahannamaa hanti u ah halkaa maxaa laga qaadanayaa dee faman duunahu min baabi awlaa wa axraa haddii la yidhi xataa malag ha noqdee uluuhiye cid sheegata waa la cadaabayaa dee cidda malag ka hoosaysa ee ku andacootana hadalkeedaba daah waxa markaa khad cas oo lama yacni taabtaan ah uluuhiyatullah ilaahay uluuhiyadiisa iyo cibaadadiisu waa khad aan cid alla cid ilaahay u oggolaaday aanay jirin laa malakan muqaraban walaa nabiyan mursalan walaa waliyan saalixa malag muqarabah iyo rasuul la soo diray iyo weli saalix oo karaamaysan midna ilaahay uma oggolaan uluuhiyadiisa waa meelaan cidna loo oggolay keligiibaa la baryayaa keligiibaa laga kaalmo dalbayaa keligiibaa gurmadka iyo gargaarka la weydiisanayaa allah keligiibaa loo gowracayaa sida keligii loogu tukanayo fasalli lirabbika wanxar yaa aragteen cid odhanaysa ilaahay cid aan ayn baan u tukanayaa yacnii dadka bulshooyinka dee islaamka u nisbo sheegta mabaanidan waaweyn ee salaadii iyo soomkii iyo sakadii iyo xajkii iyo waxaa laga yaabaa nisaac iyo doodi inaanay ka dhicin laakiin anwaacda kale cibaadaadka kale ee baryada leh ee gurmadka iyo gargaarka iyo kaalmadalabka leh ee gowraca iyo tawaafka leh waxaa laga yaabaa inay awhebel iyo jiman iyo waxyaabo kale loo niyoodo laakiin xaqiiqadu waxay tahay alcibaadatu hiya alcibaada cibaada waa cibaado ama gowraca ha noqoto ama salaada ha noqoto midna looma ogola ilaahay cid aan ahay shardigani wuxuu la mid yahay shuruudda kale qur-aanka in badan ku soo aroortee mustaxiilka ah waxaa ka mid a walow ashrakuu laxabita canhu maa kaanuu yacmaluun lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin aayaadkaasoo dhan waxa ku sugan wax mustaxiiloon marnaba dhacayn laakiin waxaa la yidhaha calaa sabiili alfardi waataqdiir bal kaba soo qaado hadday dhici lahayd sidaasay noqon lahayd laakiin dhici mayso markaa tanna waxa weeye kaba soo qaado hadday dhici lahayd malag yidhaa ha lay caabudo waa la cadaabi lahaa laakiin ma dhacaso cid kalena hadalkeedaba daah haddii taa la diiday dee maxaad u malayn kuwa geedaha iyo dhagaxaanta laga soo qoranayana waxaa kaloo ku sugan haadihi alaayaat madaahiru qudrati illaahi caza wajalla wa cadamatihi wa waxdaaniyatihi fii khalqi asamaawaati waalard muuqaalada waaweyn ee tilmaamaya ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa adag kana muuqata abuurista cirarka iyo dholalka iyo inta u dhaxaysa wa allah waxau idhi subxaanah awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalarda kaanataa ratqa fafataqnaahumaa wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaddaas inuu cirarka iyo dhulalka waxa weeyaan ay ahaayeen kuwo isku dheggan dabeed ilaahay kala fujiyey tafaasiir fara badan baa la tilmaamaa waxase ugu muhiimsan laba in la yidhaahdo macnuhu waxa weeye cirkiiyo dhulkuba waa isku dheganaayeen dabadeed ilaahay baa kala fujiyey oo samaawaadkana kor baa loo qaado oo xagga saraa la geeyey arladana halkeedaa loo daayey dee hawadaa iyo jawigaa ballaadhanaynu arkannana waa loo dhexaysiiyo way u kala dhexeeyaan cirkiiyo dhulka markii horese waa isku dheganaayeen waa tafsiir tafsiirka labaadna waxa uu odhanayaa macnaha waxaa looga jeedaa kaanataa radqa samadiiyo arladuba way awdnaayeen macnaha waxay u awdnaayeen samaduna waxay ahayd mid isku dheggan oo awdan oon dhibic biyi aanu kasoo ka soo dhicin arladuna sideeday u ahayd mid isku dheggan oo awdan oo nabaad iyo geed midna aanu ka soo bixin markaasaa ilaahay labadaba waxa uu ka furuu ka dilaaciye mid walba wixii ku habboonaa oo samada maraqii baa laga furay oo dhibicii iyo roobkii baa laga soo daayey arladana dee inta ooda laga qaado daboolka laga qaaday ayaa dhirtiiyo geedihii laga soo daayey tafsiirkaas ayaana culimo fara badan ay rajaxeen sida imaamu shinqiidi fii adwaa'i ilbayaan iyo ibnu jariir atabari fii tafsiirih iyo jamaaluddiin alqaasimi fii maxaasini taawiil oo jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa oo tafaasiirta aada u qiimo badan ka mid ah kaanataa radqaa ay laa tumtiru walaa tumbit waxay ahaayeen kuwo isku dheggan macnaha samaduna may di'i jirin oo way awdnayd oo way isku dheganayd arladuna waxba may soo bixin jirin fa fataqnaahumaa ay bilmatari waannabaat dabeed waxaannu ka jeexnay oo ka furay matarkii iyo nabaadkii oo cirkana roobkii baa laga furay dhulkana nabaataadkii iyo dhirtii ka soo baxaysay waxau yidhi jamaaluddiin alqaasimi wanadiiruhu qowluhu tacaala waasamaai daati alrajci waalardi daati asadci waxaa la mid ah hadalka alla uu yidhi samadii noqnoqodka u saaxiibka ahayd ka soo noqnoqonaya waa matarka iyo roobka daatilmatar baa loo jeedaa mar walba uu soo noqonayo uu da-ayo roobkeedu waalardi daati sadci iyo arladii dildilaaca u saaxiibka ahayd ee roobku markuu ku do-o nabaadka la dildilaacase uu ka soo baxayey waxa uu sheekhu yidhi waqad yurajixu lwajha alwal fii tafsiiri alaaya waa wejigan aynu akhriyana e wejigan waxaa xoojin kara oo ayidaya liqowlihi tacaala bacdah hadalka alla uu yidhi yacni hadalkan radqan hadalka ilaahay ee ka dambeeya alla uu yidhi ayaa sii xoojinaya tafsiirka ah ee ah wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay waxaannu biyaha xaggooda ka yeelnay noolo kasta waxa uu sheekhu yidhi faina dalika mima yubayinu anna lisaabiqihi tacalluqan bilmaa waayo odhaahdaa alla uu yidhi kaanataa radqan fafataqnaahu maa dabeed uu ka daba keenay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay waxay caddaynaysaa in aayadda awalkeedu xidhiidh uu la leeyahay biyaha dambee la sheegay macnuhuna uu yahay samada waxaa laga furay biyo dhulkana waxaa laga furay nabaadkii iyo dhirtii oo markii hore ka xidhnaa jamaaluddiin alqaasimi waxa uu yidhi culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen kaanataa radqaa ay shay-an waaxida mid keliyoo isku dheggan bay ahaayeen dhulalka iyo cidharku fa fataqnaahumaa ay fasalnaa bacdahumaa can bacdin intaha kalaamuh marka fataqnaahumaa waxay noqonaysaa waanu kala fujinnay oo cirkana xagga saraanu geynay dhulkana halkiisaanu u deynay marka labada tafsiirba culimmadu way mareen waxaase xoog badan baynu nidhi kan dambe oo imaamu shinqiidi laftiisu qaraa-intuu ku rajaxayo qowlkan dambe ee qaasimi waxa ka mid ah wuxuu yidhi awalam yara aladiina kafaruu ru'yadu waa basariya walaysat cilmiya ru'yadani waa tii basarka iyo aragga indhaha ee tii cilmigaee qalbiga ahayd ma aha waayo indhahooday ku arkeen cirkoon da-ayn iyo dhulkoon waxba soo bixinayn dabeed baa ilaahay labadaba uu ka foray oo uu ka dilaaciyey wixii uu ugu talagalay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay waxaa alla uu tilmaamay biyuhu inay yihiin noolo kasto ka laga abuuray laba qowl baana culimmadu ku leeyihi in looga jeedo min almaa ay ilmaa'i almacruuf biyaha la yaqaano ee manida oo markaa kullu shay uu noqonayo xayawaanaadkii noolihii tarmayey dad iyo dunyaba oo dee markaa jamaadaadkii aanay soo gelayn oo looga jeedo dee noolo kasta biyaha manidaa laga khalqay iyo nudfadaas waxaa kaloo lagu fasiray marka taa waxaa xoojinaya aayadda kale fii suurati nuur wallaahu khalaqa kulla daabbatin min maa wax kastoo dhulka dul socda biyo ayuu rabbi ka abuuray oo manidaasa hadday duunyo yihiin iyo hadday bani aadam iyo insaan yihiinba waxaa kaloo lagu fasiray almaa biyaha cirka ka soo da'aya waayo waxaa la yidhi noolo kastaa biyahaas noloshiisu waa ku xidhan tahay laba siyood baanay ugu xidhan tahay ama biyaha laftoodaaba laga abuuray oo waxaa jira noolayaal biyaha dhexdooda ka abuurma amaba biyaha yaanay ka abuurmine biyihii wuu u baahan yaho kama maarmo oo dad iyo duunyaba biyo lagama maarmo marka waxaa loogu xidhay baahida badan ee loo qabo biyaha in laga maarmayn darteed waxaa kaloo ku sugan aayaadkan almowtu masiiru kulli xayin waddunyaa daaru ibtilaa geeridu waxa weeyi noolo kastaa masiirka iyo meesha uu ku dambaynayo adduunyaduna waa daar laysku imtixaamayo oo ibtilaa iyo imtixaan laynoo keenay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in midta fahum alkhaaliduun ilaahay waxa uu tilmaamay jalla wacalaa oo uu yidhi nebi maxamedow adiga hortaa qofanu waaritaan adduunyada ugu qoray ma jiro marka haddaad aduu dhimato dee ma iyagaa kaa dambaynaya waddadaaday hayaan waa markay gaaladu yidhaahdeen kan waxaynu sugaynaa muxamed intuu ina dhaafaya uu dhimanaayo natarabbasu bihi rayba almanuun balaayooyinkaasaynu la suganaa iyo geeriyaha markaasaa lagu yidhi oo hadduu dhinto ma idinkaa ka dambaynaya waa meel la wada marayo dabeed alla wuxuu tilmaamay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun markii la tilmaamay noolo kastaa geeri inuu dhandhaminaayo ayaa waxaa la tilmaamay in dadka lagu imtixaamayo sharka iyo khayrka labadaba caafimaadka iyo cudurka caydhnimada iyo cuudka cabsida iyo ammaanka barwaaqada iyo abaarta yacnii wax kastoo dhaca dhib iyo dheefa waa imtixaan oo dhibaatadana waxaa la eegayaa uun dee miyaad ku sabraysaa mise dhulkaad isla dhici ile ilaahay baa qadaree dheeftana waxaa la eegayaa uun dee miyaad ku qooqi mise allihii ku siiyaad ku mahadin ood ku caabudi ile waa nicma min allaah eh shar iyo khayrba waa imtixaan gebagabad iyo gunaanadkuna wa ilaynaa turjacuun dee xagga rabbuunbaa loo noqonayaa waxaa kaloo ku sugan fii haadihi alaayaat bayana allahu caza wajal annahu ancama cala alkufaari famaa zaadahum ilaa tuqyaana alla wuxuu tilmaamay inuu kuwan gaaladaa u nicmeeyey oo nicmooyin fara badan uu siiyey laakiin nicamka uu siiyey waxaan qooq iyo kibir ahayn kamay kororhsan oo nicmooyin fara badan oo adduunyaha lagu soo afrogay waajibkuna wuxuu ahaa nicmada ilaaha siiyey inay ku gartaan oy ka garaabaan kuna caabudaan oonay ku caasiyin laakiin cagsigaa dhaco way ku qooqeen kibir baanay ka qaadeen bal matacnaa haaulaa'i wa aabaa'ahum xataa taala calayhim alcumur kuwaa iyo aabbayaashoodba waa u nicmaynay ilaa cimrigii ku dheeraaday oo ay moodeenba weligoodba inay jirayaan oo aanay waxa weeyaan baaba'ayn ama aanay dhimanayn alla waxa uu idhi afalaa yarowna annaa naati alarda nanqusuhaa min atraafiha afahum alghaalibuun oo miyaanay arkayn inaannu arlada intaannu u nimaadno dacallada iyo koonayaasha ka soo nuqsaaminayno ma iyagaa libintiiyo qalabada helaya waa maya tafaasiirta lagu fasiray waxa ugu muhiimsan annaa na'ti alarda nanqusuhaa min atraafiha mowtu nnaas dhimashada dadka waayo degaanku iyo dhulku waxa uu dal iyo degaan ku yahay dadka haddii dadku ay dhammaadaan dee dhulku qiimamo leh waa yacni burbur iyo baaba khaawiyatan calaa curuushiha marka waxaa looga jeedaa dacalladeedaan ka soo nuqsaaminaynaa waa dhimashada dadka ay dhimanayaan iyo halaagga dee ummadaha iyo degaano fara badan ku dhacaya marka taa miyaanay arkayn oo wax ku qaadanayn halaagga iyo dhimashada had iyo habeen ay u joogaan miyay wax ku qaataan oy ogaadaan iyagana maalin maalmaha ka mid untaasi inay u imanayso waxaa tafsiirkaa ka sii xoog badan tafsiirkan abubakar jaabir aljazaa'irina aysarka uu ku marayo culimo badanna ay martay oo ah in looga jeedo nuqsaanu lardi min atraafiha alfatxu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama wa asxaabih furitaankii waxa weeyaan nebi maxamed iyo asxaabtiisa iyo dadka wawanaagsan ay dhulalka gaalada furanayeen ee ay la wareegayeen baa looga jeedaa oo macnuhu waxa weeyi mar kastoo gaalada degaan laga qabsadoo laga furto degaankoodii iyo dalkoodii waa soo yaraanayaa dalkii iyo dhulkii muslimiintuna waa ballaadhanaya oo waasac buu noqonayaa marka dacallada iyo cidhifyada arlada laga soo nuqsaaminayaa waxa weeyi dhulka gaalada lagala wareegayo ayaa loo jeedaa ee gacantooda ka baxaya waxaana sii xoojinayaa afahum alghaalibuun oo ma iyagaa khalabada le may waayo waaba lagala wareegayaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tasliyatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama bacda alistihzaa'i bih laabqaboojinta iyo niyadda nebiga loo dejinayo calayhi afdalu salaati wasalaam markay gaaladu ku jees-jeeseen ee dheeldheelkiiyo dhayalka ay ka dhigteen oo jees-jeeskooda waxaa ka mid ahaa waidaa ra'aaka aladiina kafaruu in yatakhiduunaka ilaa huzuwa ahada aladii yadkuru aalihatakum wa hum bidikri araxmaani hum kaafiruun waxaa istihzaagooga ka mid ahaa nebi maxamedow mar alle markay ku arkaan waxay kaa dhiganayaan mid lagu jees-jeeso markaa jees-jees iyo dheeldheelkay kugu dheeldheelayaan darteed baa waxay odhanayaan ahaada aladii yadkuru aalihatakum si xaqiraada iyagoo kuu tilmaamaya makanaa kii ilaahyadayada caayay bay odhanayaan waa istihzaa marka sukhriyada ay ku sameeyeen iyadoo nebiga looga laab qaboojinayo oo niyadda loo dejinayo ayaa alla waxa uu yidhi walaqad istuhzi'a birusulin min qablik faxaaqa biladiina sakhiruu minhum maa kaanuu bihi yastahzi'uun nebi moxamedow adigaba rusushii kaa horraysay waa lagu jees-jeesay dabadeed kuwii ku jees-jeesayay waxa ku soo degay cadaabkay waxa weeyaan ku dheeldheelayeen macnuhu markaa waxa weeye adiguna sabir oo dulqaado waayo kuwa kugu jees-jeesaya waxaa heli doona kuwii ka horreeya wixii helay ee iska sabir waxaa kaloo aayaadkan alla uu ku tilmaamay yuxaasabu kullu mri'in bimaa camil walaa yadlimu rabbuka axada ruux walba waxaa lagu xisaabinayaa wuxuu camal falay cidna ilaahay dulmin maayo oo ninna wanaagu sameeyey laga duudsiin maayo waa la siinayaa ninna xumaan aan u samayn dhabarka loo saari maayo oo loo xambaarin maayo wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaamah falaa tudlamu nafsun shay'a wain kaana midqaala xabbatin min khardalin aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin allah waxa uu yidhi miisaanka cadaaladdaannu soo dhigaynaa oo ninna la dulmin maayo firidaa yar ama xabaddaa yar ee geedka khardalka wax leeg ninka la yimaada waannu ku abaalmarinaynaa oo laga duudsii maayo waxaa la keenayaa qiyaamaha waa hal miisaan oo dadka oo dhan ka fadiya miisaanka loo saarayo maxaa loo jamciyey waaba miisaan keliye waxay culimmadu yidhaahdeen waxa mawaasiinta loo jamciyey jumica jumicat almawaasiin biictibaari tacadudi almawsuun ka la miisaamayo farabadnida uu farabadan yahay iyadoo la ictibaarinayo o la tixgelinayo ayaa mawaasiinta la jamciyey oo miisaanku waa mid laakiin mawsuunaadkaa fara badan oo acmaasha la miisaamaya dee waa xadid walaa xaraj wax fara badan oon la koobi karay taa iyadoo la milicsanayo ayaa mawaasiin la yidhi alqisda waa masder mufrad ah haddana jamac baa lagu sifeeyey masderku marka uu nacti noqdo yalzamu alifraada waatadkiir oo laa yuhanna walaa yujmac marka maadaama uu masder nacti dhacay uu yahay sidaas ayaa isagoo mufrad ah mawaasiinta loogu sifeeyey waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aayaadkan ay koobsadeen qisatu muusa wa haaruun calayhim assalaam qisadii nebi muuse iyo walaalkii haaruun calayhim assalaam oo halkaa ay ka bilaabmayso qasaskii ambiyada afar iyo toban nebi oo mid mid laynooga qisoon doono ayaa qisadani ugu horraysaa waxa alla uu tilmaamay in kitaabkii towraadaha la siiyey muusa wa haaruun sifaad badan baa lagu tilmaamay inuu yahay mid xaq iyo baadilka kala saaraya inuu iftiin iyo nuur yahay inuu xus iyo waano wax lagu qaato uu yahay waxaa la tilmaamay kuwa alla ka baqayee kuwaan toobaa inay yihiin kuwa rabbi ka cabsanaya iyagoon arkay oon indhaha ku hayn ama waa kuwa rabbi ka baqanaya iyagoo cidloon cidba la joogin labadaba bilgeyb waa lagu fasiray saacaddana ka baqanaya oo saacadda qiyaame dhiciddeeda iyo ahwaasha iyo kurbooyinka iyo dhibaatooyinka dhexdeeda dhacaya ayay hadhiyo habeen ka baqanayaan inay ka baqdaanna waxay ku xambaaraysaa inay maalintaa u diyaargaroobaan oo aanay waxa weeyaan dadaalka aanay kala goyn daacadana aanay ka daalin dabeed alla wuxuu tilmaamay qur'aanka sharafta badan ee mubaaraga ah wa haadaa dikrun mubaarakun anzalnaah qur-aankani waa dikr waa waano iyo mid allo lagu xusayo oo lagu xasuusanayo qur'aanku inta badan dikri waxa loo yidhaahdaa waa afdalu dikri allo wax lagu xuso waxa ugu qiimo badan waana sharafta iyo qiimaha ugu weyn halka laga helo weeyaan qur'aanku waana mubaarak oo khayr adduunyo iyo mid aakhiraba waa ku dhan yaho waxba kama dhinna inta badan waxaa la xidhiidhiyaa kitaabka towraada iyo qur'aanka waayo qur'aankuna waa kutubtii samaawiga ahayd kulligoodka ugu wada weyn ee ugu qiimaha iyo qadarka roon towraadina waxa weeyaan reer banu israa'iil wax loo soo dejiyo waa kitaabkii ugu weynaa oo ambiyaa'u bani israa'iil siday u dhan yihiin towraad bay dadka ku xukumayeen ilaa nebi ciise mooyaane calayhi salaam oo isaga injiil lagu soo dejiyey oo injiil lafteeduna ay ahayd mid wax fara badan laga soo qaatay towraad marka maadaama towraadi ay ahayd kitaabkii ugu weynaa ee reer banu israa'iil loo soo dejiyey ambiyadii kala dembeeyena ay kala dhaxleen qur-aankuna uu yahayba kitaab same ka soo dega ka ugu weyn sidaasi ayaa inta badan loo lamaaneeyaa oo loo xidhiidhiyaa ama meel loogu wada xusaa allah waxaa wuhi waman axadka yaqul yidhaahdo oo minhum malaa'igta ka mida innii anigu ilaahun mid la caabudaan ahay oo min duunihi alla sokadii la caabudo axadka yidhaahdee malaa'igta ka mid ah fadaalika kaas axadka sidaa ku qowla najziihi waxaanu ku abaalmarinaynaa jahannama jahannama ayaanu ku abaalmarinaynaa marka waa calaa sabiili alfardi waataqdiir wax se dhacaya ma aha allah waxau yidhi kadalik ay midla daalika aljazaa abaalmarintaa la soo sheegay oo kale ayaa najzi aanu ku abaalmarinnaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ee ku dulmi falay biishraakihim billaah ilaahay shariig yeelidda ay u shariig yeeleen waana acdamu dulmi dulmiga ugu weyn ee lagu dhacaa waa ashirku billaah ina ashirka la dulmun cadiim waana dulmigii weynaa walkaafiruuna hum aldaalimuun allah waxau idhi awalam yara miyaanay arag aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anna asamaawaati in samaawaadka iyo walarda arladuba kaanataa ay ahaayeen radqaa kuwa isku dheggan oo fafataqnaahumaa aanu kala fujinnay marka ama waxaad tidhaahdaa cirarkiiyo dhulalkuba waa isku dheganaayeen oo ilaahay baa kala fujiyoo kala fasliyey ama waxaad tidhaahdaa maya eh iskumay dheganayn cirarka iyo dhulalkuyo mid walba makaankiisuu ku sugnaaye samaduna sideeday isugu dheganayd oo u awdnayd oo wax roobihi aanu ka soo di'i jirin arladuna sideeday u awdnayd oo wax nabaadii aanu uga soo bixi jirin markaa mid walba ilaahay wuxuu ka furo uu ka jeexay wixii ku habboonaa ee munaasabka ku ahaa waayo aslu radqi waa alinsidaad waxa awdma ee xidhma ayaa laydhaha waxa weeyaan radqi awalam yara miyaanay arag aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anna samaawaati in samooyinka iyo walarda arladuba kaanataa ay ahaayeen radqaa kuwa isku dheggan oo fafataqnaahumaa aanu kala saaroonu kala jeexnay dabadeed aanu kala jeexnay wa jacalnaa ay wa khalaqnaa waxaanu ka abuuray baa allow yidhi min almaa biyaha xaggooda waxaanu ka abuuray kulla shayin shay walba shaygaasoo xayin nool markaa biyaha marka mani lagu fasiro dee xayawaanaadkii tarmayey unbay ku dhacayaa kulla shaygu dad iyo duunyaba haddiise laydhaha cumuumka minalmaa biyo dhan dee waxa weeyaan markaa waxa soo gelaya caamka biyo marka lagu idlaaqeen mani lagu gaar yeelin waxa weeyaan ashyaadii oo dhan ama xayawaanaadkii ama xataa jamaadaadkii iyo geedihiiyo dhirtii iyo nabaataadkii waayo dee iyaguba waa nool yihiin nolol ku habboon oo biyaha ay ka kasbanayaan alla waxau idhi afalaa yuuminuun miyaanay rumaynayn maxay u rumayn laayihiin ee aayaadkaa waaweyn ay wax ugu qaadan laayihiin wa jacalnaa waxaanu yeellay baa allow yidhi fil ardi arlada dhexdeeda rawaasiya ay jibaalan rawaasiya buura ku qotomoo ku sugan baanu arlada dhexdeeda yeellay waayo an tamiida lianlaa tamiida si aanay arladu ula dhaqdhaqaaqin bihim iyaga wa jacalnaa waxaanu yeellay fiihaa arlada dhexdeediina fijaajan waddooyin baanu yeellay ka bedel subulan waddooyin baanu yeellay damiirka haddii buuraha rawaasiyada loo celiyana fiida bimacnaa beyna ka dhiga oo wajacalnaa fiihaa ay beynaha buuraha dhexdooda waxaanu yeellay fijaajan waddooyin la maro subulan waddooyin maxaanu sidaa u samaynay lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu si ay dadku ugu hanuunaan oo ugu hagaagaan halka nin walba uu doonayay muraadkiisa ah allah waxau idhi wajacalnaa waxaanu ka yeelay assamaa'a samadii saqfaa saqaf oo saanqaafka waxaa la yidhaha guriga dee xaggiisan sare ayaa saqfi la yidhaah xagganina soo xigtaa waa saqaf xagga ka sarraysee bannaanka samada xigaana waa sadxi baa la yidhaha bitaa sadxi weeyaan xagga sare xagganina soo xigta ay naga sarraysaana waa saqafkii guriga marka samada arladii baa saqafoo kale looga dhigay sida guriga uu saqafu leeyahay baa samadii saqafkii dhulka u noqotay wajacalnaa waxaanu ka yeelay assamaa samadii waxaanu ka yeelay saqfaa saqaf baanu ka yeelay saanqaafkaasoo maxfuudaa la ilaaliyey laga ilaaliyo min alwuquuc inay dhulka ku soo dhacdo oo yaa ka haya rabbi subxaanah ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuulaa walain zaalataa in amsakahumaa min axadin min bacdih inahu kaana xaliiman gafuuraa allah waxau idhi rabbi isaga ayaa cirarkiiyo dhulalka haya mid walba meeshiisa inuu ka dhaqaaqo ilaahay baa ka haya oo samadu inay soo dhacdo ama dhulku inala dhaqaaqo cidda ka haysaa waa rabbi hadday halkooda ka suuli lahaayeenna cid ilaahay dabadii qabato lama heleen ilaahay waa dulqaad badane dembi dhaaf badan marka waxaa laga xifdiyey inay meeshooda ka dhaqaaqaan oo ay soo dhacaan samaawaadku waxaa kaloo laga xifdiyey shayaadiintu inay gaadhaan oo ay soo dhegaystaan waxyiga wa hum iyagu kuwan gaaladihi can aayaatiha ay can aayaati asamaa samada calaamadaha waaweyn ee ku sugan ee dayaxa iyo waxa weeyaan cadeedda iyo xidigaha leh mucriduuna waa ka sii jeedaanoo waxba ku qaadan maayaan wa huwa rabbi alladii allaha weeye khalaqa abuuray alleyla habeenka iyo walnahaara maalinta iyo washamsa cadeedda iyo walqamara dayaxa kullun mid wal oo cadeedda iyo dayaxa ka midihi fii falakin falag dhexdii bay yasbaxuuna ku dabaalanayaan oo ku soconayaan aslulfalaga waxaa la yidhaha ashayu lmustadiir waxa wareegsan waxaana loo jeedaa falagaas ilaahay ugu talagalay ayaa mid walba falagiisa dhexdiisii buu ku wareegayaa oo uu ku soconayaa oo dhinacna aanu u dhaafayn waayo mid kelihii meeshii loogu talagalay hadduu ka baydho waxaa dhacaya kharaab iyo damaar iyo burbur iyo baaba laakiin kullun fii falakin yasbaxuun mid walba falagga loogu talagalay dhexdiisa ayuu ku soconayaa oo ku dabaalanayaa oo dhinacna aanu uga baxayn allah waxau idhi wamaa jacalnaa umaanaan yeelin libasharin qof oo min qablika adiga kaa horreeyey nebi allow alkhulda waaritaan afa in mutta haddii aad dhimato ama afa in mitta haddii aad dhimato fa humma iyagaa alkhaaliduuna kuwa waaraya ah kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowt waa mid geerida dhandhamin doonta wanabluukum waxaannu idinku imtixaamaynaa bishari sharka iyo walkhayri khayrkaba fitnatan imtixaan wa ilaynaa xagga yagaana turjacuuna laydiin soo celinayaa waidaa ra'aaka markay ku arkaan nebi muxamedow aladiina wixii kafaruu gaaloobay in yatakhiduunaka ay maa yatakhiduunak kaa yeelan maayaan ilaa husuwa ay mahsuu'an bih mid lagu jees jeesa mooye wax kale kaa yeelan maayaan qaayiina xaale ay ku leeyihiin ahaadaa makanaa alladii kii yadkuru ceebaynayey aalihatakum ilaahyadiin iyo macbuudaadkaad caabudaan oo yadkuru bimacnaa yaciibu ayaa mufasiriintu ay ku fasirayaan ama yadkuru aalihatakum bisuu kii xumaanta ku sheegaya makana iyagoo xaqiraya sidaa odhanaya walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu bidikri araxmaan ilaaha raxmaankaa xuskiisa iyo taacadiis ama qur'aankiiyo waxyigaba hum iyagu kaafiruuna kuwa ka gaaloobaya ay yihiin oo aanay ka garaabayn khuliqa waa la abuuray baa allow yidhi al insaanu insaankii waxa laga abuuray min cajal degdeg looma jeedo maadada insaan laga abuuray baa degdega maaha dee maadadiisu waa mintiin oo asalkeennu aadama dee waxa weeyaan kullukum liaadama wa aadamu khuliqa mintiin laakiin waxaa loo jeedaa sida jalaaluddiin almaxalli jalaaleynka uu ku tilmaamayo waxa uu yidhi likasrati cajalihi fii axwaalihi kaannahu khuliqa minhu degdeg badnaanta insaanku uu xaaladihiisaoo dhan degdegaya ee ta'ani iyo ukaadsiiyaba aanu lahayn ayaa waxaa lagu masalay sidii wax degdegba laga abuuray marka insaanka degdegaa ku beeran sharka iyo xumaha weliba loo degdegayo cadaabka la degdegsanayo degdegaasaa ku beeran laakiin degdega khayrka badan ee la doonayaa waa ka xagga khayrka oo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa saabiquu yacni musaabaqada iyo baratanka iyo degdegu wuxuu ku fiican yahay xagga khayrka wa cajiltu ilayka rabbii litardaa khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii min cajal degdeg baa laga abuuray yacni ka'annamaa degdeg badnaantiisa darteed baa loogu tilmaamay sidii wax degdegba laga abuuray oo kale waa mubaalaqa iyo xeeldheeraan allah waxau idhi sawriikum waan idin tusi doonaa aayaatii aayaadkayga macnaha waciida aayaatii aayaadkayga waciidkoodiiyo goodigii ku jiray wixii ka dhalanaya oo cadaabkaa waan idin tusi doonaa ee falaa tastacjiluunii waxba hay degdegsanina ee suga wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa waa goorma haadaakani alwacdu eeyaboo ha ihi in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya alla waxau idhi low yaclamu hadday ogaan lahaayeen alladiina wixii kafaruu gaaloobay xiina wakhtiga laa yakufuuna aanay ka celin karayn can wujuuhihim wejiyadooda annaara naarta iyo walaa can duhuurihim dhabarradooda toona aanay waxba ka celin karayn hadday og yihiin xilligaas oo walaahum anay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo taa hadday ogaan lahaayeen hee maa qaaluu daalika dee waxaaba afka may soo mariyeen ee waa ka gaabsan lahaayeen waa jawaabka maxduufkee lasoo qadarayo sida maxalli uu tilmaamay calayhi raxmatullah wejigana waxa loo hormariyey waa ashraful acdaa xubnaha ka ugu mudan ee ugu sharafta badan oo haddii maanta wax lagugu soo tuuro waxa ugu horreeye aad yacni wax ka qarisaa waa wejige sida aad odhanayso gacantiibaad u dhigaysaa lugtaad u dhigaysaa laakiin wejiga ama waad ka jeedsan ama waxbaad uga dhigi sababtuna waxa weeye dee waa meesha ugu mudan xubnaha qofka wejigu ee ugu sharafta badan leh marka wejigoodii ayaanay naar ka celin karayn iyo dhabaradoodii toona iyo xubnihii kala toona alla waxau idhi bal iskaba dhaaf taasoo waxbay iska celin kari maayaan awoodna heli maayaane taatiihim waxaa u iman doonta hiya naarta ayaa u iman doonta baktatan si kada ah fatabhatuhum dabeed way wareerin doontaa oo falaa yastatiicuuna ma karayaan raddahaa celinteeda walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo in yarna la sugayo may ahaanin walaqad istuuziya wallaahi laqad istuuziya waa lagu jeesjeesay birusulin rusul oo min qablika adiga kaa horeysay nebi moxamedow keligaa maahe waa lagula qabaa tasliyada iyo laabqaboojintuna waxay kaga jirtaa halkan waxaa la yidhaahdaa albalaa'u idaa camma khafa balaayadu hadday caam noqoto waa fududaataa oo wixii lagula qabaa wuu kuu fudud yahay wixiise kugu gaaraa daran alla waxau idhi walaqad istuuziya waa lagu jeesjeesay birusulin rusuloo min qablika adiga kaa horraysay nebi moxamedow oo faxaaqa dabeed waxa ku degay biladiina kuwii sakhiruu ku jeesjeesay rususha oo minhum gaalada ka mid a maakiibaa ku degay kaanuu ay aayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesoo cadaabkiibaa ku degay qul waxaad ku tidhaa nebi allow man kumaa yaklawkum idinka difaacaya oo idinka celinaya bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii min araxmaani min cadaabi araxmaan ilaaha raxmaankaa cadaabkiisa ayaa idinka celinaya bal kaba kaale arrinkaa horoo hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood xuskiisa ama qur'aanka uu soo dejiyey mucriduuna kuwa ka sii jeeda weeyi am lahum aaliha ay alahumma waxa u sugnaatay aaliha ma ilaahyo ay caabudaan bay leeyihiin aalihadaasoo tamnacuhum u diidaysa cadaabkayaga min duuninaa annaka sokadayo ma ilaahyo difaacaysoo cadaabka ka celinaysa ayaa u sugnaaday kuwan ilaahay isagoo dacfigooda tilmaamayaa waxa uu yidhi laa yastatiicuuna kuwa ilaahyada ay ku sheegayaan kari maayaan nasra anfusihim nafahooda inay u gargaaraan kari maayaan walaa hum manay ahaanin minaa ay min cadaabinaa cadaabkayaga xaggiisa yusxabuuna ay yujaaruuna kuwa laga magangelinayo oo laga ilaalinayo cadaabkayagana may ahaanin oo iska dhaaf inay cid wax u taraane naftooda aanay badbaadinayn maxalligu waxa uu ku tilmaamayaa jalaalaynka yusxabuuna ay yujaaruun yuqaalu saxibaka allaahu ay xafidaka allaahu wa ajaarak yacnii waxaa looga jeedaa yusxabuuna yujaaruun yacnii kuwa laga magangelinayo oo laga badbaadinaya may ahaanin taasaa suxbadan looga jeedaa maanta buu yidhi waxa la yidhaha saxibaka allah ay xafidaka allahu wa ajaarak waxaa la mid noqonaysa ducadii ducaahu safari allahuma anta saaxibu fi safar yacnii inuu ku xifdinayo o ku ilaalinayo bal matacnaa haaulaa'i wa aabaa'ahum xataa taala calayhim alcumur allah waxau idhi subxaanah bal iskaba dhaaf hadalkaa hore eh ama intiqaaliba ka dhigo hadalkaa hore kaba soo guuro matacnaa waanu u raaxaynay haa-ulaa kuwan waanu u raaxaynay oo nicmo adduunyo waanu siinay iyaga iyo wa aabaa'ahum aabbayaashoodba xataa taala ilaa uu ku dheeraaday calayhim iyaga alcumru cimrigii oo ay is yidhaahdeen weligiinba tegi maysaan afalaa yarawna oo miyaanay arkayn annaa annagu naatii inaan ugu imanayno alarda arlada nanqusuhaa xaal aanu ka soo nuqsaaminayno min atraafihaa cidhifyadeeda iyo dacalladeeda oo arladii gaalada gacanta ugu jirtay laga siibayo oo arladu ay gacantooda ka baxayso markaa ay soo yaraanayso dhulkii gaaladu dhulkii muslimiintuna uu badanayo u ballaadhanayo afahum ma iyagaa kuwan gaaladii ah alghaalibuuna kuwa libinta helaya ee xoog roonaanaya jawaabtu waa maya kuwa jabaya waa iyaga ee laga xoog roonaanayo gaalada qul waxaa tidhaa nebi allow innamaa undirukum bilwaxyi waxaan idiinku digayaa uun waxyiga walaa yasmacu ma maqlaan assummu kuwa dhagaha li adducaa'a yacnii kuwa aan dhagalahayni dee yeedhmadiyo dhawaaqa ma maqlaan idaa maa yundaruuna marka loo digayo marka waxaa la tilmaamayaa gaaladani inay la mid yihiin dhagoolayaal waxaan dhagalahayn mar haddaanay dhegihii alla siiyey kuba intifaacayn waxna ku qaadanay allah waxau idhi walain masadhum wallaahi lain masadhum hadday taabato kuwaa nafxa laydh yar wax yar oo cadaabah jamaaluddiin alqaasimi waxa uu ku leeyahy maxaasinu ta'wiilka aayaddan markuu fasiraayo fii sadri laayati mubaalagaat aayaddan bilowgeeda walain masadhum nafxa mubaalagaad aad loogu xeel dheeraaday yaraynta ayaa ku sugan buu yidhi oo waxaa ka mid a mubaalagaadkaas dikrulmasi taabashada la xusay waayo wax ku taabtay iyo wax xoog kuugu dhacay isku mid maaha taabashadu waa wax yar masadhum baa la yidhi taabatay waa yaraan bay ishaaraysaa ama tilmaamaysa waxau yidhi wamaa fi nafxati min macna alqila fa ina asla annafxi hubuubu raa'ixati shayi waxa kaloo ku sugan buu yidhi nafxada macno yaraan baa ku jirta ereyga nafxa waayo waxau yidhi nafxada waxaa la yidhaahdaa shayga urtiisa ama laydha ugu horraysee kugu soo dhacaysa ayaa la ydhaha nafxatu shay shayga marka laydhiisa u horraysa ama urtiisa yari ku soo gaadho weeyaan nafxadu ama nafaxaadku marka taasina waxay tilmaamaysaa yaraan oo ereygan nafxada laftiisaa yaraan tilmaamaya macnihiisu wuxuu sheekhuu yidhi waalbinaa'i addaalli cala almara qaab dhismeedka kelmadda nafxa ee marka ku tusinayaana yaraantuu ka qayb qaadanaya waayo nafxa waa masdaru mara oo waa facla oo maro tusisa oo wasanka facla wuxuu tusiyaa shayga hal mar oo darabtu darbatan markaad tidhahda darbatan facladaasi waa hal mar waaxidatan waa ta'kiidun aad kusii adkaynayso laakiin waxaa mar ahaanta laga fahmay qaab dhismeedka kelmadda oo wasanka uu ka dhisan yahay faclada ah nafxa wuxuu sheekhu yidhi watankiir iyo nakirada oo nafxa waa nakiro intaasoo weji qaasimi wuxuu ku tilmaamay yaraanta cadaabkani yaryahay mar waa nakiro mar waa masdaru mara oo faclo ku yimid mar macnaheedaaba bidaayatu shay a nafxada mar waxaba ka horaysa masa oo masiiska iyo taabashadu waa wax yar afarta wejiba wuxuu ka tilmaamay waxa soo gaadhay yaraanta uu yaryahay iyo haddana qaylad iyo cataabka ka dhacay waxa u dambeeyana maxaad u malayn weeyi allah waxa uu yidhi walain masathum haddii ay taabato nafxa wax yar oo min cadaabi rabbik rabbigaa cadaabkiisa ka midi nebi maxamedow wax yar hadduu nimanka taabto layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan yaa weylanaa alla hooggayaga eh waa hooggayagiiow kaalay haadaa awaanuka faxdur innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiin kuwa daalimiin ah laakiin waa xilli calaacalku aanu waxba u tarayn alla waxau idhi wanadacu waxaanu dejin doonnaa almawaasiina mawaasiintii alqisda ee cadaaladda ahayd liyowmi alqiyaama maalinta qiyaame darteed baanu u soo dejin ama liyowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaame dhexdeeda ayaanu mawaasiintaas soo dhigannaa oo dejinaynaa oo falaa tudlamu la dulmin maayo nafsun nafna shay a waxba laga dulmin maayo wa in kaana hadduu ahaaday huwa camalka ay nafi qabatay mihqaala xabba xabbad wax leeg oo min khardalin geedka khardalka ah geedka khardalkee midhihiisu ay yaryar yihiin firidiisa ama midhihiisa xabbad ka mida wax leeg oo camala hadday nafi samayso atayna waa la imanaynaa baa alla wihi bihaa mihqaalu xabbahaas yacnii firidaa ama xabaddaa khardalka ah waxa leeg ee camalka ah waanu la imanaynaa oo laga dayici maayo lagana duudsiye maayo wa kafaa binaa annakaana ku filan xaasibiina kuwa idin xisaabiya allah waxau ihi walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusa nebi muuse iyo wa haaruuna walaalkii haaruun alfurqaana kii xaqa iyo baadilga kala saaraya waa towraade wadiyaa'an iyo iftiin iyo nuur ay xaqa ku iftiinsadaan waa towraade iyo wadikraa waano ay ku xasuustaan rabbi waa towraade oo lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada u sugan waxaa iyaga gaar loogu xusay liannahum almuntaficuuna bih waayo mawaacidda kuwa wax ku qaatee ku intifaaca waa iyaga aladiina muttaqiintaasoo yakshawna ka cabsanaya rabbahum rabbigood bilgaybi xaal ay maqnaansho kaga sugan yihiin oo iyagu allahood aanay arkayn ilaahay waa arkaya laakiin iyagu ma arkaya walixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak wa hum iyaguna mushfiquuna waa kuwa ka cabsanaya min asaaca ay min wuquucihaa saacaddaa dhiciddeeda iyo dhibaatooyinkeeda ayay ka baqanayaan una diyaargaroobayaan alla waxau ihi wahaadaa kani waa qur'aankiie dikrun waa waano kaasoo mubaarakun la barakeeyey kaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay ee afa antum idinku lahu qur'aankaas munkiruuna miyaad dafirasaan oo diidaysaan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين